shan dan waxaan u fadhinayna ma aha dadkii waxaan u dhiibanoo galka noo haayana maba ahaba waa wax lasoo dhoodhoobay waa wax gacan ku samaysahoo macnaha dad maskaxdooda farmaajo iyo maskaxdooda dadkii gabadhayda dhibaateeyoo nisa wax ay soo soo soo kasoo shireen waaye wax oo annaga aan ka aqbalayno iyo wax ummadda soomaaliyeed ku qanciysana maaha wax bil-aadinimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo ku wanaagsanna maaha waa gar iyagu waxay sheegeen inay tahay warbixin hordhac ah waxaa kaloo sheegeen inay waraysteen saraakiisha nisa marka waa warbixin hordhaca bay dhaheen marka hadda ka horna waxaad muujisay wax ka jira malaha wax ka jira malaha waa wax laga soo shaqeeyo kaamirooyinkii lasoo tirtiray oo intii gabadhu maqan tahayba laga soo shaqaynayay oo hadda lasoo dhoodhoobay ummadda aqliga u saaxiibka oo soomaaliyeed oo wanaagga jecel oo xaqa jecel oo cadaaladda jecelna way u jeedaan hadda ka hor waxaad muujisay in maxkamadda milatariga aad doonayso inay kiiska baadho dacwadaadiina iyadaad ka xaraysay marka kalsoonidii aad ku qabtay maxkamadda ma waxbaa iska bedelay waxaa iska bedelay aniga xeer ilaaliyihii iga qoray aniga dacwadda oo galkaygu ka furnaa maba aha ninka galabta dhawaaqay ninkaana waa nin uu farmaajo u dhiibtay iyo fahad yaasiin ay u dhiibtaan iyo kulanajiid ma aha nin maxaan ku idhaahdaay aniga aan aqaanay weligayna aan arkayba maba ahaba waayo waxaan rabaa inaan ku akriyo saddexda qodob ay soo saareen kow in hay-adda sirdoonka niisa ay si hufan ula shaqaysa xafiiska xerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baariya galka baarista faan tahliil laba intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka niisa oo sheegaya in ikraan tahliil faarax ay afduubeen al-shabaab islamarkaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraan tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa ama xog ka haysa kiiska maqanada ay usoo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeeyo cadaaladda ciddii dhibka geysatay marka iyaga lafdigoodu ma ma dhahayaan kiiska waan xirnay saas miyaad u fahamtay maya maya xirnaashihiisa iyo furnaashihiisa wax ay weliga ku toosan tahay ma jirto arunow wax ay ku tiirsan tahay tala ay haysa ma jirto haddayba waxaas ku dhawaaqeen wax haan horteeda calow lahaa layidhi gadaasheedaa ka daran marka waxa waaye haddayba iyagoo waxoodii galkooda furnaashahooda iyo xirnaashahooda wax uu taraaya ma jirto dadku waa dadkii wax lagu tuumayo waayiga ay wax usoo baareen maxay tahay sababta loogu aaminaayo maxay tahay war cadaalad ma jirto haruun caruuf runtaa isku sheegaynaa soomaaliyana dhibaatada haysata waa cadaalad darrada weligeenna hore uma kacayso wax ay qabsanaysana ma jirte dalkani dadkan ilaahayga raxmaanka subxaana watacaala rabbigayga ha u keeno ummadda waa dhibaataysan tahay maxaa yeelay nimankii aniga gabadhayda dhibaateeyaa laleeyahy waxbay baarayaan oo galay keeneen oo haaho weeye wax ka jira male wax ka jira male waa meel layskugu xoog sheegto xoogga ilaahay ha tuso ilaahay subxaana watacaala xooggiisa ha tuso hadda ka hor waxaad noo sheegtay kalsooni inaad ku qabto ra-iisul wasaaraha kalsoonidaadii ra-iisul wasaaraha waxmaa iska bedeshay mise waa sideedii kalsoonidaydii ani waa ku qabaa weli weli waa ku qabaa kalsoonidii ra-iisul wasaare waana ka sugaaya waana uga fadhiya marka maxaa doonaysaa in la sameeyo oo ka bedelan sidaa iyagu hadda ku dhawaaqeen aniga see see loo baasay usoo baareen see ninkii aniga aan golkii u dhiibtay oo warbixintii iyo dacwadii aan u geystay nin aan ahayn suu uga hadli karaa culummada soomaaliyeed oo maanta dhibaatada gabadhaydii yar tahayad oo masaakiinta aheeday maanta ay u surqoodan tahay oo u dhibaataysan tahay way kasoo haddi la-yiin way kasoo haddi la-yiin maanta dhibaa jiro maxay ka culummo ka yihiin gaarsii haaruun macruuf culummada adduunka joogtoo soomaaliyeed oo afkayga taqaano